ayaan silsilo oo wasaayal culamaa ah dardaaran culimada hore ay qoreen oo aada u kokooban oo aadana u yar ayaan insha allahu tacaala geli doonaa laba wasiye ayaana akri doonaa wasiyatu abilwaliid albaaji liwaladayhi abilwaliid albaaji dardaaran uu dardaarmay imaamkaas wasiyada labaadna waxay noqonaya wasiyat ibn iljawsi liwaladihi oo laftat lkabid la yiraahdo inta ramadaanka un baana insha allahu tacaala ku koobi doonaa wasaayaadkuna ama dardaaranadana muhimadooday leeyihiin ilaahayna subxaanahu watacaala cumuuman dadka oo dhan waa la dardaarmay ambiyada ilaahay subxaanahu watacaalana way dardaarmeen sidoo kale waxaa dardaarmay dadkii wanwanaagsanaa ee saalixiinta ahaa ayaa dardaarmay dardaaranka la isla dardaarmo sidoo kale asxaabtii ayaa dalbadeen oo nebiga intay u yimaadaan waxaa dhici jirta calayhi salaatu wassalaam inay dhahaan asxaabta yaa rasuula allah awsina rasuulka ilaahi noo dardaaran oo isaguna uu u dardaarmi jiray marka ahmiyadda dardaaranka uu leeyahay baa asxaabta rasuulkana ay u dalbeen taabiciintii baa dalbi jireen oo asxaabtii ka dalbi jireen jiilba jiilka jiil walbaahe jiilka uu ku dayanayo ee ka weyn ayaa mar walbo dardaaran uu weydiisan jiray culimadiina sidoo kale waa dardaarmeen duriyadooda waa u dardaarmeen muslimiinta caam ahaan bay ula dardaarmeen marka dardaaranadaas culimada aad bay u fara badan yihiin labadan kitaab baan kaga gaabsanaynaa sidoo kale dardaaranno waxaa jiray shuyuukhdu ay ardaydooda la dardaarmi jireen oo ama qofku saaxiibadooda ay kula dardaarmi jireen haddii aan fursad u helnana wasiyatu alimaami adahabi limuxamed ibni raafic assalaami iyadana insha allahu tacaala kitaabkaas yarka awaaye waa kuu dari doonaa ama waa raaci doonaa insha allahu tacaala wasiyada la dardaarmaa waxaa uun ay u badan tahay ilaahay subxaana marna taqwada allah ayaa la dardaarmaa oo kulminayso wax walba oo xumaana in laga tago oo nawaahidii laga haro awaamirtiina la fartoonaado oo ilaahayna subxaanahu watacaala uu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah waxaanu alla subxaanahu watacaala uu yidhi kuwii kitaabka la siiyey idinka hortiin waa la dardaaranay idinkana waa idinla dardaaranay waxaanan idinkula dardaaranay an ittaqullah inaad allah subxaanah watacaala ka cabsataan oo taqwada allah idin dardaaranay ayaan u dardaaranay kuwii hore iyo idinkaba sidoo kale waxaa alla subxaanah watacaala saddex aayadood oo fii suurati alancaam qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana ilaa saddex aayadood oo la mid ka dambaysa iyo mid kasii dambaysaba wuxuu alla ku khatimayo dalikum wasaakum bihi lacallakum tacqiluun dalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun cabdullaahi bni mascuudna radia allahu canhu wuxuu yidhi man araada an yandura ilaa wasiyati muxamadin sala allahu calayhi waalihi wasalam alatii calayha khaatamuhu falyaqra' qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum ilaa qowlihi waana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh wla ttabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun saa marka qofkii rabo ayuu yidhi inuu arko dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ee uu shaabadiisii ay ku taallay dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee shaabadiisii ay ku taallay bimacnaa waxaa weeyaan waa dardaarankii rasmiga ahaayo uu dardaarmay oo uu ku tiimbaraysnaayo weliba tiimbarihiisa uu ku yaallay qofkii rabo inuu arko ha akriyo ayuu yidhi saddexdan aayadood nebigu saddexdan aayadooda dardaarankiisa oo ahaa calayhi salaatu wassalaam tirmidi ayaa asarkaas sunankiisa ku wariyey kitaabu tafsiir wouna xasaniyey sidoo kale ibnulmundir iyo ibn abi xaatim iyo dabaraani iyo aimo kale iyaa soo saareen asarkan marka dardaarankii nebigana qur-aankiina waa ahaa dabcan dardaarankii nebiga ahmiyadda dardaaranka sidoo kale waxaana tusaayo ambiyada ilaahay waa dardaarmi jireen si caama iyo si khaas ahba oo waad ogtihiin nebiyullaahi ibraahim inuu towxiidkii ka dardaarmay wa wasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquubu yaa baniya ina allaha istafaa lakum addiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kelmaddaa oo towxiidka iyo islaamnimadii waxaa dardaarmay ibraahim ayaa dardaarmay ilmihiisa ayuu kula dardaarmay oo ku reebay iyo wa yacquubu iyo yacquubna waa dardaarmay isagana oo ilmihiisii ayuu la dardaarmay yaa baniya ina allaha astafaa lakum uddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun dardaarankuna wuxuu ahaa wiilashayda haddaad tihiin ina allaha astafaa lakum uddiin alla diin ayuu idiin doortay ee ha dhimanina ilaa idinkoo muslimiina ma ahni attabaatu cala alislaam islaamnimada in lagu sugnaado lagu fara adeego ayuu wiilashiisii kula dardaarmay nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi yacquubna sidoo kale ayaa ayuu dardaarmay oo alla wuxuu yidhi am kuntum shuhadaaa id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ilaa aakhir laaya oo macnuhu uu yahay markii nebiyullaahi yacquub geerida ay u timid ayaa wiilashiisii wuxuu ku yidhi maa tacbuduuna min bacdii war wiilashayda haddaatiin aniga gadaashay maxaad caabudi doontaan taas marka aayadahan ibnu katiir markuu fasiraya raximah llahu tacaala kasoo bilow rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wamin duriyatina ummatan muslimatan lak waxa uu leeyahay qofka cibaadada alle inuu jecel yahay waxaa daliil u ah oo lagu fahmaa inuu jeclaysto isaga markuu dhintana inaysan go-ino tafiirkiisa iyo duriyadiisa inay ilaahay sii caabudayaan yacnii jacaylka alle aada jeceshahay cibaadadiisa waxaa lagu garanaa haddaad adiga dhimato ilmahaaga inay sii caabudaan inaad jeceshahay nebiyada ilaahayna saasay ahaayeen calayhim asalaatu wasalaam sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam isna waa dardaarmay waa ogtihiin xadiidkii cirbaad ibni saariya inuu yidhi ee tirmidi uu werinaayey uusiikum bitaqwa allaahi waasamci wataaca waxaan idinkula dardaarmayaa alla kacabsi iyo maqlid iyo adeecid oo dadka madaxda idin ah inaad maqashaan oo aad adeecdaan sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam mucaadi bnu jabal ayuu la dardaarmay waxyaabihii uu kula dardaarmayna waxaa ka mid ahayd laa tushrik biillaahi shay-an wain quticta wa xurriqta ilaahay subxaanahu watacaala cid kale ha la wadaajinin cibaadada haba lagu googooyo haba lagu gubo eh dardaaran dheer oo nebiga uu mucaadi la dardaarmay taasaa ka mid ahayd yacnii diinta ku ad adkaa oo ha ka tegin diinta oo haddii shirki lagaa dalbado ha samaynin shirkigii oo ku dhimo diinta ilaahi subxaana watacaala nacam iyadoo la ogyaha ruqso inay u bannaanta afka inuu qofkii ka dhaho kelimatulkufri isagoo qalbigiina ku haysta islaamnimada haddana laakiin sida fiican oo boqolkiiba boqol aad u wanaagsan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo mucaad kula dardaarmaya sidoo kale abuu hurayra uu nebiga la dardaarmay wuxuu kula dardaarmay siyaamu alaaati ayaam saddex maalmood soonkood siyaamu alaain min kulli shahrin bil walba inuu saddex beri ka soomo walwitr iyo witrka qabla nowm intuusa seexanin ka hor inuu witriyo iyo labada ragcood baxada inuu tukanayo waa dardaaran nebiga calayhi salaatu wasalaam cibaadaadka qaarkood uu kula dardaarmay asxaabtiisa dadkii ahlulfadliga ahaa oo khayrka badnaana saas ayay u dardaarmi jireen oo duryadooda ay ula dardaarmi jireen luqmaan alxakiim waa ogtihiin qur-aanka inuu sajilay ilaahayna subxaana wa tacaala uu ka hadlay luqmaan alxakiim qisadiisii markii uu wiilkiisa la dardaarmaye oo allana uu yidhi waid qaala luqmaanu libnihi wa huwa yacidu yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka ladulmun cadiim wiilkaygiiyo waxauu yidhi ilaahay shirki haw samaynin oo cibaadada cid kale ha la wadaajinin oo ilaahay cid kale ha ugu darin waxba cibaadada ina shirka ladulmun cadiim shirkigu waa dulmi aad u weyn waa xaq ilaahay subxaana watacaala uu lahaa oo inta laga qaaday cid kale la siiyey weeyaan marka haddaad u fiirsato dardaarankii nebi ibraahimna towxiidkuu ahaa in lagu fara adeego dardaaranka luqmaanna waxa ugu daran oo dembi alla lagula kulmo dembiga ugu xun ayuu ka waalinayaa wiilkiisa oo shirkiga ah waana kelimatu laa ilaaha illa allah marka la isu soo koobo sababtoo a laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro weeyaan ila allaahu allah mooyaane marka midna waa allah keligiis caabud iyadoo weliba ay ka dhalanayso allah keligiis in la caabudo waxaa ka dhalanaya in lagu kufriyo cibaadatu gayri illahi tacaala laa ikraha fi ddiini qad tabayana arushdu min algayi faman yakfur biaaquuti wayu'min billahi faqad istamsaka bilcurwati lwifqa qofkii daaquut ku kufriyo ilaahayna rumeeyo marka alla rumaynta aada rumaynayso waxaa la rabaa inay keento inaad daaquud wax ilaahay kayrkiisaoo la caabudaayo inaad ku kufriso marka labada dardaaranba labadaas jaanib ayay ka hadlayaan dardaaramadii kale nebigu uu dardaarmayo in badan oo ka midana waxay ku saabsanayd dardaaranno cibaadaadka qaarkood nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku waaninaayo ayay ahayd asxaabta midda saddexaad ahmiyada dardaaranka waxaa ku tusaayo asxaabta iyo salafka waa dardaarmi jireen oo waxay dalbi jireen yacni dardaaran ayay dalbi jireen oo waxay ka dalbi jireen dadka ay isleeyihiin markaas waa idinka fiican yihiin inaad ku dayataan yayay mudan yihiin ayay dardaaran ka dalban jireen dhowr xadiid ayaa marka ayaa jirto xadiidkii cirbaad ibni saariyan hadda ka hadlaynay wuxuu ahaa wacadanaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayaana wacdiyey buu yidhi mawcidatan waano riwaayo tirmidi uu la gooni noqo waxay leedahay baliiqatan waano xeel dheer ayuu nebiga nawaaniyey wajilat minha alquluub quluubtu ay la cabsatay wadarifat minha alcuyuun indhuhuna ay la shubmeen oo ay la ooyeen ayuu nebiga nawaaniyey faqulnaa waxaan dhahnay kaannahaa mawcidatu muwadicin faawsinaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waxaadba moodaa nin qofna qof samootinaayo waanadiisa yani qofku markuu dhimanaayo ama uu safraayo dardaaran buu bixiyaa rasuulka ilaahay tan waxaan u fahmnay bay dhaheen qof dhimanasagootinaayo dardaarankiisa oo kale ee fa awsinaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahay loo dardaaran markaabuu wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa allaahi wasamci wataaca xadiidka arbiciinka ku jiro taqaanaan ayuu dardaarmay meesha aan ka rabna waxay tahay in asxaabtu ay dardaaran nebiga calayhi salaatu wasalaam dardaaranka ay ka dalbi jireen waxaa kalou bukhaari warinaya fii saxiixihi min xadiidi abi hurayra ana rajulan qaala lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalama nin ayaa nebigu wuxuu ku yidhi awsinii ii dardaaran qaala laa taqdab wuxuu yidhi ha caroonin faradada miraaran dhowr jeer ayuu ku celceliyey qaala laa taqdab nebigan ha caroonin asxaabta nebiga intay u yimaadaana waxay dhihi jireen rasuulka ilaahi ii dardaaran ila dardaaran oo dardaaran isii sidoo kale imaam axmed wuxuu wariyey musnadkiisa oo ku soo saaray min xadiidi jurmuus alhujaymi annahu qaal waxa uu yidhi qultu yaa rasuula allah waxaan yidhi rasuulka ilaahayow awsini ii dardaaranaan dhahay ayuu rasuulka ilaahay ii dardaaran markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh ali wasalam uusiika anlaa takuuna lacaana waxau kugula dardaarmayaa inaadan noqonin qof lacnad badan oo dadka uun iska lacnado lacnadi kugu dhacday iyo nacallaa kugu taal iyo inaadan qof lacnad badan noqonin taasaan kugula dardaarmayaa ayb sheekh ilalbani raximahullah silsila saxiixa ayuu xadiidkan ku saxiixiyey imaamu tirmidi iyo ibnu maaja waxay soo saareen sidoo kale ibnu abi shaybana uu soo saaray min xadiidi abi hurayra jaءa rajulu ila nabiyi sala allahu calayh ali wasalama nin ayaa nebiga u yimid yuriidu safaran nin safar rabo ayaa nebiga u yimid faqaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahay owsini ii dardaaran ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi nebigu uusiika bitaqwa allaahi waxaan kugula dardaarmayaa alla ka cabsi waatakbiiri calaa kulli sharaf iyo waxaan kaloo kugula dardaarmayaa mar kastood buur iyo dalcad aa koraysay inaad allahu akbar dhahdo oo takbiirsato yacni adkaartii wax safarkiisa quseeyo nebigu kula dardaarmayaa marka qofku hadduu ila dardaaran ku dhaho waxa aad is leedahay qofkaani waa u munaasab yaa diinta uga soo qabanaya marka taqola alla u dardaarmaya waxa ku xigaa waxay tahay muhimaadka markaas isagu uu diinta uga baahan yahay markaas xaaladaas raahinada ah ee taagan yaa ayuu nebigu kala hadli jiray calayhi salaatu wasalaam ninkan marka maadaama uu yahay nin safraayo ee hadba dalcad koraayo ka degaayo meel koraayo ka degaayo wuxuu kula dardaarmay meel walba uu fuulaayo allaahu akbar allahu akbar takbiirtii inuu wado allahu akbar inuu yidha marka meel laga hoobanaayana waa la tasbiixsadaa sunnadu saas waaye subxaana allah qofku inuu yidhaahdo munaasabaadka allahu akbar maxaa loo dhahaa marka meel la koraayo shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu dhahaa waxaa weeyaan qofku markuu meel koraayo waa waa kor noqonaya isagana waa kor noqonaya marka mar walba inuu ogaado rabbi weynaantiisa inuu xasuusto ee asagu aanu isla weynaanin nacam siyaabahaas marka lidaalika wuxuu yidhaahdaa dadka ahlu takaburka ah takbiirta waa dhibsanaya dadka kibirka badan ee jabaabirada ahlu takaburka ah allaahu akbarta ma jecla waa dhibsanaya saasuu yidhaahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala marka sidoo kale ibnu cabaas sidoo kale dardaaran ayuu siiyey ardadiisa daawuus cadaa iyo ardadiisii dardaaranay weydiisan jireen waana u dardaarmi jiray hadba markaas mar wuxuu kula dardaarmi jiray taqwada alle mar wuxuu kula dardaarmayaa sunnada wahaakada culummadana kama aanay zuulin inay dardaarmayaan oo ay muslimiinta u dardaarmayaan durriyadooda ay u dardaarmayaan marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ka faa'iideysanno dardaarankaas culummada dardaaran kami laba ka mid ah oo midda koowaad ay tahay wasiyatu abilwaliid albaaji liwaladayhi abulwaliid ilbaaji laba wiil ou dhalay dardaaran ou u dardaarmay yaan insha allahu tacaala yaan waxaan ku samayneynaa daraaso aan ku samayneynaa insha allahu tacaala marka abulwaliid albaaji awalan wuxuu ka mid ahaa isagu dadkii a'imadii maalikiyada ayuu ka mid ahaa imaam faqiihna waa ahaa juhuudna xadiidka waa ku leeyahay kunyadiisa waxaa la yidhaha abulwaliid magaciisana waxaa la yidhaha sulaymaan bnu khalaf nasabkiisuna waxaa la yidhaahdaa albaajiy abulwaliid albaajiyu ajdaadiisuna wuxuu ku abtirsadaa abu ayuub alansaari sida aan arki doonno insha allahu tacaala wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa afar boqol iyo saddexdii ayuu dhashay usradiisuna isaga ayaaba ka sheekay doono qoyskiisu qoys cilmi iyo diineed ayay ahaayeen sida uu isaguba ka hadli doono insha allahu tacaala a'immadu aad bay u ammaaneen kutub fara badanna waa leeyahay kutubta uu leeyahay waxay u badan yihiin fiqhiga imaamu maalik ayay u badan yihiin waxaa ka mid a almuqtabas min cilmi malik bni anas ayaa ka mid a usuululfiqhiga wuxuu ka alifay ixkaamu lfusuul fii axkaami lusuul tafsiirka wuxuu ka leeyahay kitaab aanu dhammaystirin uusan dhammaystirin xadiidka wuxuu ka alifay kitaabka la yidhaha almuntaqaa fii sharxi lmuwaaa almuntaqaa waa kitaab culamada waxay kasoo guuriyaan way badanaa muwaaa imaamu maalik ayuu sharxay waxaa kaloo sidoo kale uu wax ka qoray rijaalu lmuwaaa muwaaa imaamu maalik asaaniiddiisa rijaashooda iyou kitaab ka qoray oo layidhaha waxaa kaloo cilmu rijaalka uu ka qoraan ujeedaa muwaaa maahane altacdiilu wاtajriix liman kharaja canhu lbukhaariyu fi saxiix kitaab laydhaha dadkii bukhaari rijaasha bukhaari uu saxiixa uga soo wariyo ayuu taraajimtoodu kitaab ku ururiyey zuhdiga wuxuu ka qoray kitaab layidhaha asunanu fi raqaa'iq wazuhdu walmawaacid kitaab layidhaha ayuu qoray kutub fara badanna waa leeyahay shicir aad u qiimo badanna waa leeyahay imaamkan nolol dheer ka gadaale oo cilmi u wada badnayd juhuud cilmi fara badan ka gadaale sheekhu waxa uu dhintay afar boqol toddobaatan iyo afartii ayuu dhintay meeshay layidhaha wuxuu ku dhintay almuriya ayuu ku dhintay oo dhulkan andalus ka mid a hadda nacam ayb meeshaas ayuu sheekhu ku dhintay marka andalusi ayuu ahaa imaamka raximahu llahu tacaala marka wasiyada ayaan gelaynaa iyadoo koobi a kolley kitaabka waa isku daynay inaan kitaabka madbuuciisa caadiga inaan halno waa ii suurageli weysay marka kan unbaa marka koobi ay ku sameeyeen qofka marka koobigiisa rabana maktabadaan ay kusoo qaadan ayuu ka iibsan karaa labadaas maalmood oo sabtiga axadda ayuu noqonaa bacda darsigan kabaa'irka qamiistana bacda salaati duhri kitaabka anna waxaa la yidhaha annasiixatu alwaladiya wasiyatu abilwaliid ilbaaji liwaladayhi marka xaggaas ayaa labadaas maalmood ay noqonaya iyo maalinka kamiista bacda duhr mubaasharatan haddii iyadana aan geeli karno insha allahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim sala allahu calaa sayidina muxamedi waalih qaala shaykhu alfaqiihu alimaamu alxaafid abulwaliid albaajiyu radia allahu canhu waraximah wuxuu yidhi yaa baniya wiilashaydow hadaakuma allaahu wa arshadakumaa allah idin hanuuniyo oo idin xaalkiina toosiyo allah toosiyo xaalkiina wawafaqakumaa wacasamakumaa allah idin waafajiyo ilaahayna ha idin dhowro watafadala calaykumaa bikhayri dunya waalaakhira ilaahayna ha idinku galladaysto khayr adduun iyo mid aakhiraba wawaqaakumaa maxduurahumaa biraxmatih adduun iyo aakhiro waxooda laga digtoonaado ee dhibaatada ahna allah idinka koriyo naxariistiisa allah idinkaga koriyo inakumaa idinku labadiinaan labadiisii wiilbou la hadlayaa dabcan lamaa balaqtumaa markaad gaarteen alxadda aladii qaruba fiihi alxadda xadka alladii xadkaas oo qaruba fiihi ou ku soo dhowaaday tacayunu alfuruudi waajibaadka inay idinku waajibaan calaykumaa idinka korkiina yacnii markaad ku soo dhowaateen qaangaar markaad ku soo dhowaateen waajibaadkii in ay waajib idinku noqdaan oo dushiinna ay soo koraan taa markaad ku dhowaateen watawajaha takliifu takliifkiina uu idinku soo jihaystay ilaykumaa idinka xaggiinna takliif waxaa weyan qofku waxaad maqashaan badanaa mukallaf waay qofka qofka mukallafkaade qofka aan waalnayn ee qaangaarka ah w nacam mar qofku markuu qaangaaro caafimaadna qabo takliifkii baa ku yimid nacam inkastoo culammada qaar ay dhahaan takliif in lagu magacaabo ma fiicna sababtaa waxaa laga dhandhansanayaa shareecadu inay kallifaad tahay sidaasuna ma fiicnay dhahayaan culammada qaarkood laakiin hadda un waxay u jeedaan mar walbo watawajaha takliifu ilaykumaa mas-uuliyaddii marka idinsoo kortay mas-uuliyaddii iyo waajibaadkii marka idinkusoo idinku soo jihaysmay wataxaqaqtu aniguna aan xaqiiqsaday annakumaa labadiinna qad balaqtumaa inaad gaarteen xadda man yafhamu lwacda heer qof wacdi uu fahmi karo anna markaan xaqiiqsaday inaad gaarteen heer wacdiga aad fahmi kartaan yacnii waxaa laydinku waaninaya heer aad garan kartaan ood fahmi kartaan inaad gaarteen markaan hubsaday oon ogaaday wayatabayanu rushdu hanuunkiina uu caddaanayo wayasluxu liltacliimi nacam xadda man yafhamu lwacda heer qofka wacdiga uu ku fahmaayo wayatabayanu uuna ku caddaanayo alrushdu hanuunkii wayasluxu uuna u suubanaayo qofka liltacliimi yacnii baris waalcilmi iyo cilmi ogaal cilmi iyo baris heer qofka uu u suubanaayo markaan xaqiiqsaday inaad gaarteen lazimanii waxaa igu laasimtay oo waajib igu noqotay an uqadima ilaykumaa inaan idiin soo qadimo wasiyatii dardaarankeydaan halkaa marka waxaan ka fahmaynaa ama laga qaadanayaa dadka ilmaha dhalay marka ilmahooda ay soo gaaraan xaddu tamyiizba heer ay wax kala sooci karaan wacdiga ay garo karaanba in wacdigii lagu bilaabo oo aan cunuggii inta marka hore days laga dhigo oo layska dhaafo oo aan waxba loo sheegin oo sidii qof weyn aan loo wacdinin oo aan loola hadlin markuu cunuggii soo gaaro qaangaar markau noqdo kadib cunuggii waa keri waaye in la yidhaha inaysan fiicnayn nacam ilmahaaga heerkooda inaad la socoto nacam marka wuxuu yidhi lazimanii an uqadima ilaykumaa wasiyatii waxaa igu laasim noqotay inaan idiin soo qadimo dardaarankayga wa udhira ilaykumaa aan idiin muujiyo idinka idiin soo muujiyo nasiixatii nasiixadeyda iyo taladeyda taladeyda iyo khayr miirideyda inaan markaa aan idiin soo bandhigo idiin muujiyo sababta aan sidaa u yeelaya waa maxay makhaafata an takhtarimanii maniyatun cabsi aan ka cabsanaayo geeri inay igoyso oo aniga idinkeedna la kala dhex galo aan iska geeriyoodaba oon dhinto walam abluq anoon gaarin mubaasharata tacliimikumaa waxbaristiinna inaan aniga idinla baashiro oo aan gacantayda wax idinku baro an aniga oon soo gaarin inay geeri idafto oo ay geerida igoyso yacnii heer anigu aaninaan idin baro inaan wax idin baro inaan gaari waayaan ka baqayaa buu leeyahay nacam ayb taas markaan u naseexayo talaan idin siinayaa markaas oo aad idinkana iskula dhaqmaysaan dadkana aad kula dhaqmaysaan mubaasharata tacliimikumaa iyo wa tadriibikumaa tarbiyada iyo laylinta aan idin laylinayo inaan aniga la baashiro laylintiinna iyo tababarkiinna inaan aniga la baashiro inay geeri iga goyso cabsi aan ka cabsanayo wa irshaadikumaa iyo hanuunintiinna wa tafhiimikumaa iyo fahamsiintiinna inay geerida iga kala jarto arrintaas markaasuu wuxuu yidhi fa in ansa allaahu tacaalaa ilaahay hadduu dibdhigo fil ajali waqtiga ilaahay hadduu ii dibdhigo oo aan noolaado oon isla noolaadno fasayaksuru nusxu talada waa badan doontaa talada aan idinla talinaayo iyo naseexada aan idiin naseexaynayo way fara badan doontaa buu yidhi waaltacliimu iyo waxbarista waalirshaadu hanuuninta iyo waltafhiimu iyo fahamsiinta oo haddii ay sida fiicanoon jeclahay noqoto sida aan jeclahay hadday noqotoo noolaado waxbaristiinna iyo waanadiinnu intaan waa kasii badan doontaa oo intaan kuma ekaan doonta wuyidhi wamaa tawfiiqii ilaa billaah waafajintayduna ilaahay maahan cid kale ma ahanin oo ilaahay baan tawfiiq ka rajaynaya calayhi tawakaltu ilaahay baan kala saartay wa calayhi falyatawakkal ilmutawakkiluun ilaahay subxaana wa tacaala korkiisana ha tala saarteen kuwa tala saaranaya biyadihi ilaahay gacantiisaa quluubukumaa quluubtiinna ay ku jirtaa quluubtiinna alla gacantiisay ahaatay oo xadiidkii marka waxuu ka iqhtibaasayaa ahaa ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa quluubtu waxay ku jirtaa laba farood oo faraha alla ka mid a si allaale sidau doonowna ilaahay u gedgedinaya biyadihi quluubukumaa wanawaasiikumaa foodiinana ilaahay baa hayo oo ilaahay baa idin kontaroolayo maa min daabbatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha wain xaala baynii wa bayna dalika wain xaala hadduu kala dhex galo beynii aniga iyo bayna daalika kaagaas aan soo sheegay dhexdooda maa atawaqacuhu waxa aan malayn aan rajaynayo wa adunnuhu aan malaynayo oo min iqtiraabil ajali ah waqtiga dhawaanshadiisa waqtigaygii baa soo dhowaadow le waqtiga dhawaanshadiisa iyo yacnii iyo waxa aan malaynayo oo waqtiga dhawaanshadiisa ah hadday na kala dhex gashana wa inqitaaci alamal iyo didiilada go-itaankeeda fa fii maa arsumuhu waxa aan idiin xariiqayo oo min wasiyatii dardaarankayga ah wa ubayinuhu waxa aan idiin caddaynayo oo min nasiixatii nasiixadayda ah maa in camiltumaa bihi haddaad ku camal fashaan habattumaa waxaad ku sugnaanaysaan calaa minhaaji salafi saalixi salafkii suubanaay dariiqoodaad ku sugnaanaysaan waxa aan idiin hoosta ka xariiqaayo haddii aad marka aad ku taagnaataan ood samaysaan wafuztumaa waad liibaanaysaan bilmatjari araabixi waxaad ka liibaanaysaan tijaaro ribx badan tijaaro ribxaysa ayaad ka ribxaysaan waniltumaa waxaad gaaraysaan khayra addunya waalaakhira khayr adduun iyo mid aakhiraba wa astawdicu allaha ilaahay subxaana wa tacaala baanan ku ammaanaysanayaa diinakumaa diinkiina iyo wadunyaakumaa iyo adduunyadiina l marka haddii geeridu ay timaadana talada aan idin siina haddaad raacdaanood qaadataan waad liibaanaysaan dariiqii dadkii hore war wanaagsanaa yaad ku taagnaanaysaan anigana ilaahay baan diinkiina adduunyadiinaba ku ammaanayey de ilaahayna wixii lagu ammaanayey ma dayacmaayo subxaana watacaala kow marka waxaa weyaan tarbiyada iyo dardaaranka adiga aad ama duriyadaad u dardaarmaysa ama qofaad jeceshahay aad u dardaarmaysa waxaa weya inaad ilaahay ku ammaanayso horta ood ilaahay subxaana watacaala aad ku kalsoonaato isagiina aad marka ilaahay ugu kalsoonaato subxaana watacaala marka diin iyo adduunyadiinna labadaba ilaahay subxaana watacaala yaan uga tegey oo ku ammaanayey marka diinkoona soo hormariyey imaamka diinka ayuu adduunyada ka hormariyey sababtoo a diinta ayaa ka weyn adduunyada qofku hadduu adduunyadii ka khasaaro waa uu dhimanayaa markuu ugu bato khasaarada ugu badan ee la tawaquci karo qofka waxaa weyaan hadduu adduunyo waayo inuu dhinto laakiin haddii uu diin waayo diin diin haddii uu waayo khasaarada la tawaquci karaa maxay noqonaysaana waxay noqonaysaa inuu weligiis naar ku jiro ee uusan naar ka bixin walciyaadu billah laakiin dadka iyagu ay adduunyada ku weyn tahay qulu qalbigooda waxaad ku arkaysaa dardaarankooda maalkiisa unbuu ka dardaarmayaa weliba khaasatan dadkeenna soomaalida waxaad arkaysaa markay dardaarmayaan waxa uu ka dardaarma oo dhanba wuxuu u badan yahay xoolihiisa xoolihii sidaan hala yeelo kan hala sameeyo kan hala siiyo kan kada hala sameeyo koow waxayna ahayd inuu diinka ilaahi subxaana watacala uu ka bilaabo marka taa waxaa weyaan marka inay dersi noo noqoto oo dardaaranka ay noqoto aan dardaarmayno inuu ku ahaado waxa la dardaarmayo diinka ilaahi subxaana watacaala wa astaxfiduhu ilaahay baan ku ammaayaan ku dhowranayaa oo dhowrid aan ka dalbayaa macaashakumaa noloshiinna iyo macaadakumaa geeri noqodkiina dambe yacni adduunkiina iyo aakhirada ilaahay baan xifdi idiin weydiinaya inuu idin xifdiyo fi dunya waalaakhira inuu idin xifdiyo wa ufawidu ilayhi isaga ayaanan u bandhigayaa jamiica axwaalikumaa axwaashiinna dhammaanteed axwaashiinna oo dhan wa huwa xasbii ilaahay keligiis baa igu filan rabbi ayaa igu filan keligiis fiikumaa idinka shanigiinna igaga filan shanigiinna ilaahay baa igaga filanoo rabbi subxaanahu watacaala mar haddaan idinaan idiin xifdi idinkaga dalbay oo aan idinkaga dalbay aan idinku ammaanayay isaga igu filan buu leeyahay waa marka waxaa weye qofku inuu ilaahay ku kalsoonaado alictimaadu cala allah inuu la yimaado asbaabtiina inuu la imaado tala saarashadii allana inuu la yimaado wa huwa xasbii fiikumaa wa nicma alwakiil markaasuu yidhi laa axada ansaxu lilwaladi min waalidihi waclamaa ogaada ayuu yidhi allaa axada qofi ma jiro ansaxu minii aniga iiga kiin nasiixayn badan lakumaa labadiinnaan qof yacnii labadiinnaan iiga kiin naseexayn og ma jirto yacnii aniga aabbaan idiin ahay waa idin dhalay waa idin jecelahay cid maanta dhulka joogto oo aniga iiga kiin naseexayn og ma jirtou leeyahay walaa ashfaqa minii calaykumaa qof aniga iiga kiin dhimrin badan oo iiga kiin dhimrin badanna ma jirto yidhi saa ogaada wa annahu laysa fi lardi dhulka korkiisa ma ahaanin man tadiibu nafsii qof naftaydu ay u cuntan mayso an yafdula calaya inuu iga inuu iga badiyo hayra qofku ilmihiisa unbau jecel yahay inay ka badiyaan cid kale ma raba inay ka badiyaan inta kale tartan baa kala dhexeeya laakiin ilmihiisa inay ka badiyaanay ka sii hormaraan aad iyo aad buu u jecel yahay marka wuxuu leeyahay nafteeda qof ay hunguriyeynayso oo ay i cuntanmaysa ma jirto inuu iga hormaro aan ahayn yacnii aan ahayn labadiinaan walaa arfacu xaalan dad yacnii xagga xaalka ka sarrayn badan fii amri ddiini waddunyaa adduun iyo aakhirada siwaakumaa labadiina ka soo haray ma jirto u leeyahy nacam cid labadiinna ka soo hartay oo aan raba inay iga hormarto fii amri diini wadunya ay iga sara marto ma jirto ule marka haddaba haddaan idiin khayr miiri ogahay oo cid maanta iga kiin iga kiin dhimrin badanna aysan jirin inaad iga hor martaanna aan jeclahay iskaba dhaaf inaad iga hoos martaane haddaba marka talada iyo waalada dhegaysta waa nacam waa ku beer jilicsanaya wa aqalu maa yuujibu dalika calaykumaa an tusiiqaa meeshaas an tusiiqaa weyaan an tusiiqaa buu dhigayaa wa aqalu maa in inta ugu yar yuujibu daalika kaagaas waajibinayo calaykumaa labadiinna korkiina ku waajibinayo an tusiiqaa weeyaan in aad u dheg raaricisaan ilaa qowlii warkayga wax ugu yar oo arrintaa ay idinku keenayso dushiinna ay ku waajibinayso waxaa weeyaan an tusiiqaa ilaa qowlii warkayga inaad u dheg raaricisaan wa tattacidaa inaad ku waansantaan biwacdii aniga wacdigeyga wa tatafahamaa aad fahamtaan irshaadii aniga ood isfahamsiisaan irshaadii yacnii hanuunka aan idin hanuuninayo oo nusxii iyo taladayda wa tatayaqanaa aad yaqiinsataan ood yaqiinsataan annii aniga lam anhakumaa can khayrin khayr inaanan idinka reebin inaanan khayr idinka reebin walaa amartukumaa bisharin sharna inaanan idin farin sharna idinma farin khayrna idinkama reebin wa taslukaa aad qaadaan markaas alsabiila jidka inaad qaadaan xaqa ah allatii jidkaas oo nahajtuhaa aniga aan qaaday wa tamtasilaa aad fartoonaataan alxaala alatii mahaltuhaa xaaladda aniga aan xaaladda aniga aan markaas mahaltuhaa aniga aan fartoomay oo aan ku sargoostay inaad idinkana ku sargoosataanoo xaaladdaas aad qaadaan taasaan marka ayaa waajib hadalkan taas ayuu idinku waajibinayaa buu yidhi markaasuu wuxuu haddana u sheegayaa dad fiicfiican inay ka dhasheen oo qoyskoodu uu yahay qoys fiican oo diin iyoiyo yacni wanaag lagu yaqaano idinka ha ka hoos marinina buu leeyahay waclamaa ogaada annanaa annaga ahlu beytin qoys ayaan nahay lam yakhlu bifadli illaahi mantahaa ilaynaa minhu min salaaxin wa tadayunin wa cafaafin wa tasaawun waclamaa ogaada annanaa annaga ahlu beytin ayaan nahay guri qoys ayaan nahay lam yaklu ma aanu ka marnaanin bifadlillaahi ilaahay fadligiisa mantahaa ilaynaa wixii annagana soo gaaray xaggeenna minhu ilaahay fadligiisa kama aanan khaali noqoninoo kama marnaanin oo min salaaxin ah wanaag wa tadayunin tadayun aw cafaafin dhowrsanaan oo tasaawunin dhowrid dhowrid ah yacnii ilaahay subxaanahu wax aan ka fadliga alla subxaanahu watacaala annaga haddaan qoyskeennan aan nahay fadliga ilaahay subxaanahu watacaala wax intana waxaana soo gaaray oo fadliga alla waxaa naga soo gaaray kama aanan marnaanino waxbaa naga soo gaaray fadliga ilaahay subxaanahu watacaala oo salaax iyo tadayun iyo cafaaf iyo tasaawun ah fa kaana banuu ayuub markaasuu u sheegaa sababta fa kaana banuu ayuub reer bani ayuub ibni waaris waxay ahaayeen cafa allaahu canna wa canhum ajmaciin jaddunaa sacd ayay ahaayeen qoladaas awowgen sacd ayay ahaayeen uma kaana banuu sacdin reer bani sacd waxay ahaayeen sulaymaan uma kaana banuu sacdin sulaymaan sulaymaan iyo wa khalaf iyo iyo cabduraxmaan iyo wa axmed afar yacni sacad afartaasoo dhala sulaymaan iyo khalaf iyo cabduraxmaan iyo axmed wa kaana awfara asalaaxi waاtadayuni wاtawaruci wاtacabudi fii jaddikum khalafun yacnii wa kaana khalafun khalaf waxau ahaa awowgiin khalaf awfara asalaaxi kan ugu dhammaystirnaan badan dadkaas la soo sheegay xagga salaaxa watadayuni xagga tadayunka watawaruci xagga dhowrsiga watacabudi xagga cibaadaysiga awowgiin fii jaddikum awowgiin khalafun khalaf ahaa wuxuu ahaa kan ugu tadayun badan uguna salaax badan wa kaana fii jaddikum wa kaana khalafun awfar asalaaxi watadayuni watawaruci watacabud ay kaana dalika fii jaddikum awowgiinu ahaa marka kaas oo awowgiin yaa ugu waxa badnaa intaas afartaas aan soo sheegnay awowgiin khalaf kan ugu wuxuu ahaa salaax wanaagsan uma kaana banuu khalaf reer bani khalaf ilmihii khalaf uu dhalay waxay ahaayeen cammaakumaa labadiinna adeer caliyun wa cumar cali iyo cumar iyo wa abuukumaa sulaymaan yacnii awowgiinnii khalaf wuxuu dhalay aabbihiin oo sulaymaan ah iyo labadiinna adeer oo cali iyo cumar ah wa cammaakumaa muxammadun wa ibraahiimu iyo labadiinna adeer muxamed iyo ibraahim falam yakun fii acmaamikumaa marka isku soo duub adeeradiin dhexdooda ma ahaanin y uma kaana banuu khalaf cammaakumaa caliyun wa cumar wa abuukumaa kaana maca jaahihi kaana maca jaahihi awowgiin jaahiisa lala qabo wuxuu ahaa wa xaalihi iyo xaalkiisa wa tisaaci dunyaahu iyo adduunyadiisa waasacnimadeeda intaa iyadoo ay jirto munqabidan canhaa mid adduunyada ka aruursan buu ahaa isagoo haddana sarwo badan iyo adduunyo badan leh haddana nin zuhdi badan oo adduunyadii ka aruursan ayuu ahaa mutaqalilan minhaa mid adduunyada yaraysta ayuu ahaa uma aqbala cala alcibaadati buu u jeestay cibaadadii buu u jeestay uma aqbala cala alcibaadati cibaado ayuu u jeestay walictikaafi iyo ictikaaf ilaa an tuwufiya raximahullah ilaa uu ka dhintay uma kaana banuu khalaf waxay ahaayeen cammaakumaa caliyun wa cumar cali iyo cumar labadiinni adeer cali iyo cumar iyo abuukumaa sulaymaan iyo aabihin sulaymaan iyo wa cammaakumaa muxamedun wa ibraahiim ayay ahaayeen falam yakun fii acmaamikumaa adeeradiin kuma jirin ilaa mashhuurun bilxaji mid xaj ku caanbaxay waaljihaadi mid jihaad ku caanbaxay waasalaaxi waalcafaafi iyo mid ku caanbaxay wanaag iyo dhowrsanaan xataa tuwufiya minhum calaa daalika ilaa laga oofsaday iyagoo sidaas ku taagan cafa allaahu cannaa wa canhum yacnii dad wan wanaagsanoo xaj iyo jihaad iyo wanaag iyo salaax iyo fiicnaan lagu yaqaan bay adeeradiin ay ahaayeen buu ku yidhi asagii baa marka hadda soo haray marka adeeradiibau ka warramay moogtahay awowgii nin fiican buu ahaa ilmihii uu dhalay way fiicnaayeen asagii baa marka soo haray wa kaannanii aniguna waxaad moodaa buu yidhi laaxiqun bihim inaan haleelaayo ayaga wa waaridun calayhim inaan iyaga u galaayo oon u arooraayo oon dhimanaayo wayasiiru alamru ilaykumaa arrinkuna idinka oo marka uu idiin imaanayo yacnii mas-uuliyadda ay leeyihiinoo tusaa marka nacam wuxuu leey aniga idin dhalayna adeeradiin dhintay un baan raacayaayo waa dhimanayaa buu leeyahay xaaladdii marka idinkaa idinku haraysaa marka salaax iyo wanaaggii lagu yaqaana marka reerkiinna inaad xifdisaan idinkana isku dhowrtaan idinkaa la idinka rabaa falaa ta'khudaa ha qaadina hayra sabiilihim jidkooda jidaan ahayn ha raacinina walaa tardayaa hana ku raalli noqonina hayra axwaalihim axwaashooda waxaan ahayn fain istadactumaa haddaad awoodaan addiyaadata inaad iyaga ka hormartaan ood ka sii ziyaadaanba ood ka khayr badisaan falianfusikumaa naftiinna umbaad tamhadaani aada u goglaysaan naftiinna ayaad ugoglaysaan waxay khayrood samaysataan yacnii haddaa ka fiicnaan kartaan ka fiicnaada haddii kale ha ka hoos marinina buu leeyahay walahaa tabniyaani naftiinnaad u dhisaysaan wailaa haddii aydan ka ziyaadin karin oodnan ka badsan karin falaa tuqasiraa can xaalihim xaalkooda ha ka gaabinina iyaga xaaladooda ha ka gaabinina marka saas marka u soo waaniyey kadib ayuu wuxuu galayaa wasiyada ugu horeyso oo ah aliimaanu billaah darsiga soo socdan insha allahu tacala wasiyadaas marka aan uga hadli doona oo khamiista insha allahu tacala bacda salaati duhri mubaasharatan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay wasiyat abilwaliid ilbaaji liwaladayhi waxaan soo gaarnay awalu lwasaaya aliimaanu billah dardaaranka kan ugu horeeya waxaa weeyaan allah subxaanahu watacaala oo la rumeeyo marka waxa uu leeyahay wawalu maa uusiikumaa bih wawalu maa shay kan ugu horeeyo uusiikumaa aan idinkugula dardaarmaayo bihi kaasba maa awsaa bihi ibraahiimu waa wixii nebiyullaahi ibraahiim ou dardaarmay baniihi wiilashiisa ou kula dardaarmay wa yacquubuna ou dardaarmay nebiyullaahi yacquub oo ah yaa baniya ina allaha istafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun wiilashaydu in allaha istafaa lakum addiina alla wuxuu idiin doortay idinka diin ayuu idiin doortay oo diinuu idiin dooray diintii toosnayd inaad a'imo ka noqotaan oo aad qaadataan falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaala antum idinka oo muslimuuna muslimiin ah maahani taas ayaa marka waxa ugu horeeyo aan idiin dardaarmaayo taas weeyaan buu yidhi diin hadda marka la yidhaahdana waxaa diin waxaa la yidhaahdaa iimaankii iyo islaamkii iyo ixsaankii oo wada jiro ayaa waxaa weyaan ayaa diin la yidhaahdaa marka wuxuu leeyahy waxaan idiin dardaarmayaa wixii nabiyullaahi ibraahim iyo yacquub owlaadooda ay kula dardaarmeen oo ah in allaha istafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun wa anhaakumaa waxaan idinka reebayaa camaa nahaa canhu wixii uu ka reebay luqmaanu luqmaan ibnahu wiilkiisa uu ka reebay wa huwa yaaciiduhu isagoo waaninaya oo maxay ahayd iyadana yaa bunaya laa tushrik billaah wiilkaygiiyow shirki ha la imaanin oo shirki ha samaynin oo wadaag ilaahay aad keyrkii la wadaajiso xaqii ilaahay ou laha aad cid kaleba la wadaajisid sidaas ha yeelin ina shirka shirkigu la dulmun cadiim waa dulmi iyo gardarro aad iyo aada weyn weeyaan wa u-akidu calaykumaa waxaan idinku adkaynayaa korkiinna aan ku adkaynayaa fii daalika kaagaas wasiyatii dardaarankayga arrintaas marka waa idinku adkaynayaa oo ah in towxiidka la qabsado shirkigana laga fogaado waana labada shayda janno iyo naarna waajibisaba imaa qofka hadduu towxiid ku dhinto khaalis ahna jannada ayaa marka u waajibaysa jannada ayaa masiirkiisu ou ahaanaa hadduu shirki iyo gaalnimo ku dhintana naar ayaa masiirkiisu ahaanayaa waana xadiidkii nabiga caleyhi salaatu salaam ninkii reerbaadiyaha ah u yimid muslim uu werinaya min xadiidi jaabir waa tii uu yidhi malmuujibataani yaa rasuula allah labada shay ee wax waajibinayaan waa maxayuu yidhi markaasuu yidhi man maata yushriku biاllaahi shay-an dakhala annaar waman maata laa yushriku biاllaahi shay-an dakhala aljanna ninkii isagoon ilaahay waxba ugu daraynin cibaadada dhintaa jannadou galay ninkii isagoo ilaahay cibaadada keyrkii ugu daraayo dhintana naarta ayuu galay marka saasuu ugu adkaynayaa marka nacam awalu shay marka laysfaraa waa tawxiid nebigana saasuu dardaarankiisuba uu ahaan jirayba oo markii uu mucaad ibnu jabal uu diraayo uu u diray dhankaas iyo yeman waxa ugu horreeyey ee dadka aad fartaa buu yidhi falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah nacam wa ukariruhaa waan ku celcelinayaa buu yidhi xirsan dadaal calaa tacalluqikumaa aan ku dadaalayo tacalluqiinna ku xirnaanshadiinna aan ku dadaalayo wa tamasukikumaa kudheganaansadiina bihada diin aad ku dhegantihiin alladii diinkaas oo tafadala allaahu tacaala ilaahay ou dheeraad siiyo nagu galladaystay calaynaa annaga bihisaas yacnii wa ukariruhaa xirsan calaa tacalluqikumaa wa tamasukikumaa bihada diin waxaan sidaa ugu adkaynaya kugu celcelinayaa dadaal aan ku dadaalayo haysasho iyo ku dheganaan aad diinkaan ku dheganaataan arrintaa dadaal aan ku dadaalayo diinkaas oo ilaahay ou nagu tafadulay oo nagu galladaystay sababtoo ah ilaah isagaa gallad nagu leh nacam yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan nacam falaa yastadillakumaa younan idinka sandaririxinin uusa idinka dhuminin canhu diinkaa xaggiisa shay-un waxna oo min umuuri dunyaa adduunyada umuuraheeda ah wax adduunyo shanigeeda diintaana yaysa idinka sandaririxinin maxaa yeele cudurka ugu weyn oo dadkan ku dhacaayo waa adduunye jacaylkaas iyo xirsiga adduunyada ugu imaana xadiidkii kacb ibni maaligna waa tilmaamaya sidaas maa diibaani jaa'icaani ursilaa fii hanamin biafsada laha min xirsi almari cala almaali washarafi lidiinihi ow kamaa qaala sal ly salam yacnii laba dhurwaa oo baahan oo xero ariya lagu sii daayey sida ay u fasaadinayaan kama yara sida ay maal jacaylka iyo sharaf jacaylka oo madaxtinimo jacaylka ah sida ay diinta u fasaadinayso yacni labadaa dhurwaasay meeshaas u gelayaan waxaa si ka daran sidaasi la eg u gelaayo xirsulmaali wa sharaf walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim sidoo kale wuxuu ahaa waxaa la idin furi doonaa ayuu yidhi boqoradii waaweynaa kunuustooda aya qowmin takuunuun dad noocee abaad ahaan doontaan markaasay waxay dhaheen cabdiraxmaan ibni cawf baa wuxuu yidhi nakuunu kamaa amarana allaahu wa rasuuluhu alleh rasuul say noo amreen baan ahaanaynaa markaasuu nebigu yidhi sala allahu calayh ali wasalama tanaafasuun waa tartamaysaanuu yidhi wa taxaasaduun waad isku xasdaysaan adduunyadii wa tabaaqaduun waa isu daba jeedinaysaan oo adduunyadaad isu nacaysaan darteed markaasaa intaad isugu noqotaana idin halaajinay adduunyada ama aad isdagaalaysaan oo dagaal aad markaa isdagaalaysaan marka asxaabu rasuulilah hadda cudurkaas waxaa weeyaan marka iyada inba in badan saabiqadooda iyo horaanta ay diinta ku horreeyeen yaa wax badan iyo mawaaqiftoodii nebiga ay la istaageen baa ilaahay oo uga duwaayey laakiin de ummadda inteeda kale maalku iyo madaxtinimo jacaylku labadaas meel in laba meel oo laga soo galaa ay tahay taasoo marka nebigu in badan axaadiistiisa oo ku tilmaamay abulweliidna waxaa weeyaan ilmihiisa taasuu uga digayaa wa abdilaa duunahu bixiya ayuu yidhi marka duunahu yacnii diintaa sokadeeda arwaaxakumaa arwaaxdiinna bixiya oo ruuxdiinna dhiiba oo bixiya si diinta idinkugu badbaado fa kayfa bidiinikumaa fakayfa sideeba fakayfa bidunyaakumaa nacam fa kayfa sideeba xaalku ahaana bidunyaakumaa adduunyadiinna aad u bixin kari aad u bixin aydan u bixinaynin yacni ruuxdiinna diinta ku bixiya darteed oo markay diintay ruuxda noqoto ruuxda ha iska tagto diinta ha badbaado fa kayfa bidunyaakumaa buu leeyay marka adduunyadiinna sideebaad u isaga adduunye iyo diintii markay timaado sideebaad adduunyada u bixin weyseen aad uga tegi weyseen mar haddii ruuxdiiba aad ku bixinaysaanba nacam macnuu saas weya fa inahu laa yanfacu ma anfacayo khayrun khayr waxa ma taraayo bacdahu ou ka dambeeyo alquluudu fi nnaar naar kuwaarid lagu waaro yacnii khayr iyo barwaaqo iyo raynrayn oo ay ka dambayso naar in lagu waaro wax uu taraya ma laha nacam walaa yaduru dhibi maayo dayrun dhibaato bacdahu ay ka dambayso alquluudu fi ljanna gelitaan jannada lagu waaro waman yabtaqi kayra alislaami diina falan yuqbala minhu qofkii islaamka kayrkiis diin ka doono falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin yacnii wuxuu u sheegayaa haddana si kastoo adduunyada u helaan mar hadday diintii diin la-aani ay ka dambayso diin la-aan naar oo lagu waaray ayaa ka dhalanayo hadday marka naar ku waarayaan barwaaqo adduuna oo ay helaan waxay taraysa ma laha hadday janno u dambaynaysana dhib adduunya waxba tari maayo macnahaas ayuu tusayaa macnaha laftirkiisana xadiidkii nabigaa tusaaya calayhi salaatu wasalaam yu'taa biancami ahli dunya min ahli innaari fayusbaqu fi nnaari sabqa waxaa la keenayaa buu yidhi nabiga sal ly salam adduunyada ninkii ugu nicmada badnaa adduunyada ninkii ugu nicmada badnaa ee ahlu naarka ah baa qiyaamaha la keenaa naarta ayaa hal martaa loo tiindinayaa markaasaa laga soo bixinaa fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa hal mara bika naciimun qadu war weligaa nicmo maku soo martay markaasuu wuxuu dhahayaa laa wallaahi yaa rabbi laa may ayuu dhahayaa ilaahan ku dhaartay weligay nicmo ima soo marin wayu'taa biab'asi ahli dunya min ahli iljanna kii adduunyada ugu baaska badnaa ee ahlu jannada ah baa la keenayaa fayusbaqu fi ljannati sabqa jannada ayaa hal mar sidaa loo gelinayaa markaasaa la dhahayaa hal mara bika buusun qadu weligaa baas iyo dhibaata maku soo martay fayaquulu laa wallaahi yaa rabbi markaasuu dhahayaa maya wallaahi baan ku dhaartay rabbiyo marka waxa ilowsiinaayo waxaa weeyaan khayrkan jannada halka mar la geliyey ayaa adduunye dhibaatadeedii ilowsiisay kan kalena adduunyadii nicmadeedii waxaa ilowsiiyey waxa uu markaa naarta kuwaaristaas naartaas uu hal mar galay famaa baaluku marka qofku waaraayo fain muttumaa calaa hada ddiin rajaau ljannati liman aamana bihada ddiin jannada rajaynta uu rajaynayo qofkii diinkan rumeeyo fain muttumaa haddaad dhimataan calaa haada ddiini diinkan aa ku dhimataan alladii istafaahu llaahu ilaahay ou doortay wakhtaarahu ou doortay wa xarama maa siwaahu wixii wixii diinkan ka soo harayna ou xarimay fa arjuu waxaan rajaynayaa buu yidhi aniga an naltaqiya inaan kulanno xaysu meel laa naqaafu aanan ka cabsanaynin furqatan kala tag dambe wuxuu leey haddaad diinkan ku dhimataan oon diinkan ku wada dhimanno diinkaasoo ilaahay doortay wixii ka soo harayna ilaahay ou xarimay oo diin lagu sheego waxaan rajaynaynaa buu yidhi inaan kulanno meel aanan dib dambe ugu kala tegaynin waa jannada maxaa yeel qofka hadduu iimaan ku dhinto jannada u dambaynaysa jannada waalidkii ilmihiisana jannada waa ku kulmaayaan haddii ay ahlu janno noqdaan oo iimaan ku dhintaan wladiina aamanuu watabacathum duriyathm biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay waatuu ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay walaa natawaqacu aanana male aanan rajaynaynin oonan tawaqacaynin isaalatan zuulitaan wayaclamu allahu tacaala ilaahayna wuxuu ogyahay shawqii aniga hilowgayga ilaa daalika arrinkaas aan u qabo yacnii jannada inaan ku kulanno hilowga aan u qabo ilaahay subxaana wa tacaala wuu ogyahay wa xirtii calayhi iyo dadaalka aan ku dadaalayo arrintaa aan ugu dadaalayo kamaa yaclamu siduu ilaahay uu ogyahay ishfaaqii naxariisteyda iyo dhimrinteyda aan ka dhimrinaayo iyo baqdinta aan ka qabo min an tazilla biaxadikumaa midkiin inay la fakato oo ay la simbiririxato qadamun gomad ay la simbiririxato yacni taana waa rajaynayuu le waxaan kaloo ka baqayaa in midkiin ay la simbiririxato cadkiisa ay intay jidka toosan kala simbiririxato hadhowna marka uu naartii sidaas ku galo ow tacdila bihi ama ay la leexato fitnatun fitno ay la leexato ay fitno la leexato markaa fayaxilu calayhi ou ku dega markaas min sakhat illaahi tacaala ilaahay caradiisa maa yuxilluhu wax ku askumiyo maa yuxilluhu wax u waajibiyo ama dhigo daara albawaar halaagga daartiisa wuxuu ka baqayaa marka taa iyadaa isagana nacam oo qofku inay la sambiririxato jidki gumadiisii jidkii toosnaa inay kala sambiririxato ama fitno ay la leexato oo qofka sow diintiisa ugu socdo waxaa laga yaabaa inay fitno la leexato fayaxilu calayhi min sakhat illaahi maa yuxiluhu daara albawaar oo markaas caro alla intay ku dhacdo caradii alla ay u waajibto wax markaa isaga geliyo naarta geliyo daara albawaar wayuujibu lahu wax markaa u waajibiyo alkhuluuda fi nnaar naarta oo lagu waaro falaa yaltaqii la kulmi maayo maca almu'miniina falaa yaltaqii markaa uusan la kulmin maca almu'miniina mu'miniinta min salafihi dadkii isaga ka horreeyey awowayaalkiis iyo aabbayaalkiis iyo dadkii kale saxaabadii uan wanaagsanaa ee ayagu dadka ahlu khayrka ahaa ee jannada galay markaa aanu la kulmin oo waxaasoo marka waxaa hadduu naar galo dadkii wan wanaagsanaa isaga is arki maayaan walaa yanfacuhu mana anfacaayo alsaalixuuna dadka wan wanaagsan oo min aabaa'ihi aabbayaashiis ah yowma laa yuqnii maalin uusan waxba u taraynin uusan deeqaynin waalidun waalid can waladihi waladkiisa kii ou dhalay walaa mawluudun kulla dhalayna huwa isaguba jaasin uusan waxba u goynaynin can waalidihi waalidkiisa xaggiisa shay-an waxba uusan u taraynin ina wacda allaahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunyaa walaa yagurannakum billahi alqaruur marka wuxuu sheegayaa markuu leeyahy walaa yanfacuhu asaalixuun waxaa weeye qofka saalixa ah aabbayaalka iyo awayaalka hadday wanaagsanaayeen haddaad adiga tawxiid ku taagan tahay bay wax ku anfici karaan oo shafaacadooda iyo inay ku gaarto laga yaabaa ama markay iyagu darajadooda jannada ay darajo sare ay tahay yaa waxaa dhici karta markaad adigu iimaan iyo tawxiid la timid in darajadaadii kor loo soo qaado ayagoo laguu keeno siduu ilaahay ba yidhi waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin baa leeyay iimaan ku raaceen haddaadan iimaan ku raacin oo shirki cibaadada ilaahay aada keyrkii la wadaajinaysay aabbaan waxba kuu taraynin bal nebi maxamed aan wax kuu taraynin calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele shafaacada nebiga waxay gaaraysaa qofkii tawxiid ku dhinto ayay gaaraysaa qofkii tawxiid ku dhinto marka sidaa in loo ogaado weyaan marka qofku bal iskabadaa cuquubada aakhira tan adduunyada ayaa haddii dhibaatadu badato dadka saalixiinta wujuudkooda waxba uusan taraynin oo waa ogtihiin xadiidkii bukhaari uu werinaayey qisadii zaynab markay tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi weylun lilcarab min sharin qad iqtarab futixa alyowma min radmi ya'juuja wama'juuja mitlu haadihi wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam weylun lilcarab carab waadi naareed baa u sugnaaday min sharin qad iqtarab shar soo dhowaatay ayuu kaga sugnaaday futixa alyowma min radmi ya'juuja wama'juuja mitlu haadihi ya'juuj iyo ma'juuj xijaabkoodii maanta intaasoo kale ayaa la feeyey ayuu yidhi saasuu marka u wareejiyey suulkii iyo farti isugu qabtay markaasay tidhi anahlaku wafiina asaalixuuna yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow miyaan halaagsamaynaa iyadoo dad wan wanaagsani ay nagu jiraan dad wan wanaagsan iyadoo ay nagu dhex jiraan ma halaagsamaynaa markaasuu nebigu yidhi nacam idaa katura alkhabat xumidu hadday badato waa halaagsamaysaan yidhi hadday xumaantu ka badato wanaagga waa halaagsamaysaan iyadoo dad saalixiina ay idinku dhex jiraan famaa baaluka marka aakhiro aqsaamu lwasiyati dardaaranka marka qaybaheeda wa tanqasimu wasiyatii dardaarankeedu waxay u qaybsanaanaysaa lakumaa labadiinna aan idiin dardaarmaya qismayni laba qaybood qismun fii maa yalzamu qayb waxaa weeyaan waxa qofka fii maa yalzamu waxa waajibayo qofka ku waajibka ah oo min amri shariicati shareecada arrinkeeda ah ubayinu lakumaa waan idiin caddaynayaa minhu kaa xaggiisa maa yajibu macrifatuhu wax macrifadiisu ay waajib tahay yacnii inta inaad garataan ay waajibka tahay baan idinkaga caddaynayaa wayakuunu fiihi ouna ahaanaya dhexdiisa tambiihun baraaru baraarujin calaa maa bacdahu waxa ka dambeeya baraarujin u ah wa qismun qaybna fii maa yajibu waxa waajibaya waaye an takuunaa calayhi inaad korkiisa ahaataan oo fii amri dunyaakumaa addunyadiinna yacnii qaybi waxaa weeye wixii diinkiinna waajib idinkaga ah qaybna adduunyadiinna saad u dhaqmi lahaydeen oo dadkana ula noolaa lahaydeen idinkuna aad iskula noolaa lahaydeen waayuu yidhi qaybtaanna oo fii amri dunyaakumaa wa tajriyaani calayhi baynakumaa dhexdiinnana aad ku socon lahaydeen alqismu alawal qaybta diinta marka ka bilaabaya altasdiiqu biarkaani aliimaan fa ama alqismu alawalu qaybta koowaad faaliimaanu billaahi ilaahay oo la rumeeyo weyaan caza wajalla oo alla in la rumeeyo oo jiritaankiisa la rumeeyo oo la rumeeyo allah subxaanahu watacaala rubuubiyadiisa la rumeeyo inuu isaga na abuuray na nooleynaayo na dilaayo na irsaaqayo sidoo kale in cibaadada isaga keligiis loo qiro loona sameeyo cibaadada isaga keligiis loola qasdo sidoo kale magacyada warwanaagsan iyo tilmaamaha warwanaagsan oo allah subxaana watacaala uu leeyahayna keligiis in loo daayo loogu qiro cid kalena aan ilaahay lagu shabihin faaliimaanu billaahi caza wajalla weeyaan wa malaa'ikatihi malaa'igta alloo la rumeeyo kuwii gooni ahaan loo sheegay iyo duduub ahaanba malaa'igtu waa badan yihiin wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu inta ay gaarayaan ilaahay unbaa og laakiin gaar ahaan haddana inta la sheegayna si gooni ahaana marka iimaan mujmal iyo iimaan mufasal ah ayaa loogu rumaynaya wa kutubihi ilaahay kutubtiisa iyaduna waa sidoo kale wax kastoo kitaab kastoo alla soo dejiyey waa la rumaynaya gaar ahaan kuwa ilaahay sheegay haddana wa rusulihi rusushiisa alla rusushiisa oo la rumeeyo waatasdiiqi rumayn la rumeeyo bisharaaicihi ilaahay sharaa'icdiisa la rumeeyo sharaa'icda ilaahay subxaanah wa tacaala oo la rumeeyo fa innahu maxaa yeelay laa yanfacu waxba anfici maayo maca alikhlaali iyadoo lagu gaboodfalo bishayin shay oo min daalika kaagaas la soo sheegay camalun camal waxma anfacayo fainahu laa yanfacu camalun camal wax ma taraayo maca alikhlaali lala qabo camal aad samayso waxba kuu tari maayo iyadoo weliba lala qabo inaad ikhlaal iyo yacni barayn ikhlaalku cayn inaad nus ka dhigto ama aadama aad yacni gaboodfal ku samayso bishayin shay oo min daalika kaagaas oo iimaan aliimaanu billaahi ama aliimaanu bimalaa'ikatihi ama aliimaanu bikutubihi ama aliimaanu birusulihi baa lagaa waayo camal muxuu kuu taraa marka muxuu kuu tari maayo ninkii la dhihi jiray ibnu judcaan caaisha radia allaahu canha nabigay weydiisay waxay tihi ibnu judcaan ninka la yidhaahdo kaan wuxuu ahaa nin wax sadaqo badan oo martisoor badan oo wanaag badan ayuu ahaa xilligii jaahiliyada ee waxaas wax ma u tarayaan bay tihi markaasuu nabiga sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi innahu lam yaqul yowman qatu rabbi ikfir lii khatii'atii yowma addiin weligiis ma dhihin ilaahu dembigayga aakhiro dhaaf marka camalkiisa waxba u tari maayo waxaa laga wadaa yacni aakhire ma aanu rumaynin waay ninkaan hadduusa aakhire rumaysnayn marka si kasta oo uu camal falo camalkiisa waxba tari maayo waaladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maaa xataa ida jaa'ahu lam yajidhu shayan wawajada allaha cindahu fawafaahu xisaabah wallahu sariicu lxisaab camal camalkiisii oo dhan dhalanteed w dhalanteed camal yuu noqonayaa marka haddii intaa marka arkaan uliimaan haddii la waayo wax kamid ah oo lagu gabood falo waxaa weeyaan camal ma jiraayo ee camalku xatari macno anfici maayo ayb marka wuxuu yidhi faama alqismu alawal faaliimaanu billahi weyaan caza wajala wamalaa'ikatihi wakutubih warasulihi watasdiiqu bisharaaicihi fainahu laa yanfacu